warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah uhuru kenyatta oo sheegay in rayla markaasi uu noqon doono madaxweynaha shanaad ee kenya iyo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta a n c oo dalbaday in mudhavadi uu markaasi ku-xigeen u noqdo ruto puntlandna waxay gacanta ku dhigtay nin ku eedaysan dilka laba ruux kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa subaxnimo axada taariikhdu waa toban iyo saddexda bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo labada intaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadaan idinkuga hayna warka subax ee saakay kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa xarunta shirarka caalamiga ee k i c c magaalada nairobi shaaca kaga qaaday ina shaqsiga kala wareegi doono hogaanka ugu sarreeya wadanka uu noqon doono hogaamiyaha isbahaysiga higsiga mideynta shacabka ee azimio la umoja raila odinga marka ay kenya doorasho guud ka dhacda sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan mister kenyatta ayaa sheegay inuu u mahad celinayo dhammaan madaxda xisbiyada hoos tagi doonto dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee azimiyo kuwaasi oo meesha ka saaray hamigoodii islamarkaana ay raila odinga ku taageeraan inuu ku matalo tartanka kursiga ugu sarreeya dalka ee doorashada guud ee soo socoto madaxweynaha xiga ee kenya waxa uu noqon doonaa raila omolo odinga ayuu yiri madaxweynaha wadanka uhuru kenyatta intii lagu guda jiray saxiixa heshiiska isbahaysiga ay ku midoobeen labaatan iyo kowda xisbi siyaasadeed ee ka tirsanaan doono hiigsiga mideynta ee azimiyo laomoja ee uu madaxa u yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ahna hogaamiyaha xisbiga o d m waxa uu xusay in ah midnimada ay kenya u horseedi doonto ixtiraam caalami ah iyo in dalka laga ciribtiro musuq maasuqa curaamiyey horumarka wadanka hogaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa si gaar ah u ammaanay madaxa xisbiga wipa kalanzo musiako iyo dhigiisa kanu giden moy oo markaasi ka wada tirsan isbahaysiga oka iyo xisbiyada kale ee doorbiday inay raila odinga ku taageeraan jagada ugu sarreysa dalka hakuna mmoja wetu ambaye hana uwezo, lakini kuna wengine ambao wako na uwezo kushinda wale wengine, si ni kweli? Mmoja yao akiwa ndugu yangu Kalonzo Musyoka ambaye ameketi mbele yetu, lakini ameweka tamaa yake chini kwa kulilia taifa la Kenya, na tunamshukuru na tunamwambia asante sana. Na leo hii tumeungana hapa kama delegates wa vyama tofauti tofauti kuchagua na tumemchagua bila kupingwa yule ambaye atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na mimi sina shaka ya kwamba ana uwezo, ako na nia, na Mwenyezi Mungu atamjalia aweze kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya litasonga mbele na maendeleo, taifa letu la Kenya litasonga mbele na umoja taifa letu la Kenya litasonga mbele na kupigana na ufisadi. Taifa la Kenya litaendelea kuwa nchi ambaye itaheshimika kati ya nchi za dunia yote. I am very confident of that.
xisbiyada wipa kanu iyo sidoo kale toban iyo sagaal xisbi ayaa shalay saxiixay heshiis ay ugu biireen isbahaysiga siyaasadeed ee azimiyo la umoja iyagoo si rasmi ah u taageeray musharaxnimada raila odinga ee doorashada guud ee sanadkan si kastaba ha ahaatee waxaa meesha ka baxay ballanqaadkii ahaa in hogaamiyaha xisbiga wipa clanzo musiaka uu markaasi ka dhex muuqan doono codaynta guud ee soo socoto isagoo u tartami lahaa xilka madaxtinimo qaar ka mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga a n c ayaa wacad ah ku maray inay iskaga baxayaan ah isbahaysiga kenya kwanza haddii musalya madhavadi aanan loo soo xulan in uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo william ruto oo markaasi dadaaladan hogaamiyo eh, waa dalladan hogaamiyo tani ayaa imaaneyso kadib ah markii shalay ruto loo ansixiyey inuu noqdo musharaxa madaxweyne ee u d a siyaasigan waa siyaasiyiintan uu ka midka yahay senatarka kakameega colofos malala ayaa markaasi hoosta ka hariiqay in qorshahoodu yahay inay isbedel ballaaran ah ku sameeyaan dhaqaalaha wadanka sidaa owgeedna musaliya madhavadi oo ay sheegeen inuu arrintan waaye aragnimo buuxda u leeyahay uusan ka maqnaan karin maamulka sare ee dowladda xigta sisi kama ANC watu wasikae mahali pamoja waseme ati kwa sababu hao wamekaa kwa mlima au wanatosha kukuwa naibu wa rais kuliko sisi ambayo tumekaa hapa chini. Kiti cha deputy president katika Kenya kwanza ni lazima kikuje hapa kwa chama cha ANC na awe Musalia Mudavadi.
hatukuenda Azimio na Musalia Mudavadi kwa sababu we didn't have anything to get there, lakini tukaamua tu risk tukuche Kenya kwanza, na hatuwezi toka bure mpaka tutope na tribute president.
na tunataka tujue ni nani anaweza saidia kufanya kazi ya kuinua uchumi. Sisi kama chama tunasema UDA ikichukua kiti cha upresident, ANC tunataka kiti cha deputy president. Leo tumeona deputy president William Ruto kabla apewe tikiti ya kuwania urais kwa UDA ameenda akafanyiwa interview akafanyiwa interview wakasema yeye anatosha kukuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Pia tunataka when they will be selecting the deputy president of Kenya kwanza, mpaka tuweke hao watu kwa ratili, tujue ni nani ako na uzoefu. Tuweke hapo Musalia Mudavadi afanyiwe interview, tuweke hapo huyo Rigathi afanyiwe interview.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
ciidanka booliiska puntland ee ka howlgala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ahlin lagu magacaabo mawlida maxamuud nuur oo ku magac dheer inacaana boore kadib markii lagu eedeeyey inuu gacantiisa ku dilay laba qof oo shacaba war ka soo baxay taliska booliiska gobolka mudug ayaa lagu sheegay in mawlida maxamuud nuur oo uu dilay marxuumiinta kala lagu kala magacaabi jiray axmed raawe iyo sidoo kale maxamuud saciid muuse kadibna uu baxsaday sidoo kale booliiska waxa ay sheegeen in mawliid caana boore uu markaasi in muddo ah ka mid ahaa dadka lagu raad joogay isagoona markaasi ka maqnaa gacanta laamaha amniga xukunna lagu riday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug kadib markii lagu eedeeyey inuu ka mid ah yahay dadka ka ganacsan jiray maandooriyaha khamriga ciidamada booliiska gobolka mudug ee puntland kana howlgala magaalada gaalkacyo ayaa bilihii lasoo dhaafay waday howlgallo ka dhan ah kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya iyagoo dhowr jeer kula dagaalamay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed marwe fahiimo cismaan cumar ayaa magaalada baydhabo ka dahafurtay ololaha gacala gabadhaydiyay ee lagu cirib tirayaa gudniinka gabdhaha kaasi oo ay iska kaashadeen ifrax foundation iyo hay-adda u n f b a ee soomaaliya iyo wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed daafurka ololahan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda haweenka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed haween odayaal dhaqameed ah culimo xubno ka socday hay-adda u n f b a iyo sidoo kale hay-ado kale waxaana halkaa la ysku dhaafsaday dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ee gabdhaha mas-uuliyiinta daafurkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimada ay leedahay in hal meel looga soo wada jeesto gudniinka fircooniga waxaa noo suurto gashay inaan jubbaland tagno in jubbaland si fiican noolagu soo dhaweeyo oo fikirka nala qaa- ee nala qaataan ee wasaaraddii nala soo bandhigtay maasha allah een, sidii haddana ah, gacala gabadheedii iyo daafurkiisa labaad aan ku sameynay een, kismaayo waxa waaye inta waxaa u fadhiin waxay tahay sidoo kale inaan mataqaanaa ee, dabagalkii hore aan maanta gacala gabadheydii aan isla wada qaadana fikirka ah hooyada iyada quruxda gabadheeda ee aragtay ay wax ku bedeli karto dhaqanka aan ku dhaqmayno iyo diinta islaamka in la iswaafajiyo waay waa marka hore inay iswaafaqaan waxa diinta islaamka ka baxsan dhaqankeennuna ka mid maaha waa wax kale oo nagu yimid waay waxa kale oo nagu yimid waa inaan iska diidnaa ifraax aad baa u mahadsan tahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa intii ka qayb qaadatay iyo intii maxay ahayd ee soo waariday arrintan ifraax ay ka soo shaqaysay waxaan leenahay si fiican u shaqee laakiin si fiican dadka u gaarsii waa ku mahadsantahay frax foundation dadaalka aad samaysay ee, dhibkaad soo martay waan kula soo marnay qurbaan ka nimid waan dareemaynaa een, waxyaabaha inta ku haysta ee, gabdhaheena soomaaliyeed ama haweenka oo dhan een, in xagga aysan ka jirin waxaana taa sababaysa horta een, mar walbo diiniyan waayo annagu diinteenna een, waa mar walba inaan xusuusnaana Een, xuquuqdii dumarka ay lahaayeenna een, iyaga si kaley u fasiraan run ahaantii Eh, laakiin annaga naftirkeenna diinteenna kuma kuma qorna inna lagu tunto laakiin bini aadan baa nahay oo raggeenna waa la eedeeyaa horta ragga ma wada xumo run ahaantii Een, hadduu laba xun yahayna dee sideed kale way fiican tahay madaxweynaha dalka ukraine valadimir selonski ayaa soo saaray digniin ah haddii ciidamada dowladda ruushka ay isku dayaan inay qabsadaan caasimada wadankaasi ee kiyev saraakiisha difaaca ee ukraine ay geli doonaan dagaal lagu baabiiyo dhigooda xukuumadda moscow tana ayaa imaaneysa iyadoo saakay shacabka ku nool magaalada kiyev ay markaasi ku waabaraysteen weeraro dhanka cirka selonski ayaa galinkii dambe shalay hoosta ka hariiqay inaysan marnaba ruushka u ogolaan doonin inuu gacanta ku dhiga magaalo madaxda wadankaasi looga arrimiyo waxa uu hogaamiyaha dalkaasi xusay in duulaanka militari ee moscow lagu dilay khiyaastii kun saddex boqol oo markaasi ka mid ah ciidamada difaaca ee wadanka ukraine madaxweyne valadimir selonski ayaa dowlada waa dowladaha reer galbeedka ku booriyey inay si weyn uga qayb qaataan wadaxaajoodyada nabadeed ee labada dhinac markaasi khuseeya